bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi aجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabu ma jaءa fi dabixati اlmutaradiya baabu bayaani maa kii caddayntiis buu u baab yahay jaaa yimid xugunkii ku yimid fii dabiixati اlmutaradiyati midii meel kore ka soo dhacday gowraceeda yacnii habka markaa loo gowracayo oo loo dabiixada loogu samaynayo dabxiga qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu yuunus wa huwa alyarbuuciyu qala xadaanaa xamaad bnu salmة whuwa albasriyu can abi اlcusharaء can abiihi abulcusharaء hada iyo aabbihi labadaba jahaalaha ku sugan laa yudraa man humaa ayb ayb oo alimaamu dahabi miisaanka saasuu ku yidhi man huwa walaa man abuuhu ayb bukhaarina waxa uu yidhi isaga xadiidkiisa iyo magaciisa iyo samaacuhu min abiihi nadarun ayb siyaabahaasay marka sheegeen calaa kulli annahu qaala yaa rasuula allah amaa takuunu adakaatu amaa takuunu miyaysan ahaanaynin addakaatu gowraca ilaa min allabbati aw alxalqi ilaa min allabbati rubadda mooyaane aw ilxalqi aw min alxalqi mise dhuunta rubadda ama dhuunta labadaa meel un maaha miyaanay ahaanaynin yanii meesha labadaa meel mooyaane qaala faqaala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam waxa uu yidhi low dacanta haddii aad durto fii fakhidihaa bowdadeeda haddaad durto la ajza'a canka waa kuu gudi lahaa ayb haddaad bowdada ka durto xataa waa kuu gudayaa oo dabxi yacnii waa kuugu gudayaayo waa kugu filan yahay ayb xadiidkan marka waa daciifoo ninkaa majhuulka ah baa ku jira iyo aabbihii ayb oo isaga laftirkiisa aad muuqata inuusan saxaabi ahayn ayb haddii uu saxaabi yahayna dhib male dabcan laakiin abulcusharaa yaa isaga markaa laba meelba cilla uga jirtaa jahaalo isaga iyo hal samica min abiihi am laa xadiidka marka cilladaas uu leeyahay daciif weeyaan qaala abu daawuud marka abu daawuud waa towjiihinayaayo waxa uu yidhi wahaada kani laa yasluxu uma suubado yacnii bowdada oo laga mudo oo ay gudayso dabxi iyo gowrac yacnii ay gudayso uma suubado ilaa fi lmutaradiyati mooyaane midda meel kore ka soo dhacayso waalmutawaxishi iyo midka yacnii markaa dido xayawaanka markaa kaa dido ood si kale ku soo qaban weyso unbaa yacnii waxaa weeyaan habkan haddii waran inta laga daba tuuro la duro xalaal uu ku noqon karaa horaan u soo marnay midda neefka yacni mutawaxishka ah xadiidkiisa marka bukhaari iyo kayrkiisna waa ku sugan yahay oo xooluhu qaarkood inay didaanuu sheegay kuwii sidaasoo kale u dido nebiga markii uu ninka uu ka daba tuuray waranka ee sidaa marka uu yacnii waranka ugu dhaco dhiigga uga daatay waa kii yidhi marka hadday idinka diddo sidaanoo kale idinkana yeela mutawaxishku isagu marka in sidaa lagu la yeeli karaa xadiidkaasaa tusay ayb middan xadiidkan isagu waa daciif laakiin abu daawuud macnihii wuxuu ku xambaarayaa untii horoo kale ayb neef meel ka sii dhacaya iyo kale oo la ogyahay inuu si kale yacnii hadduu dhulka ku dhacana culayskiisa uu u dhaco u dhimanayo haddii marka waran laga daba tuuro sidaa marka ugu dhaco bowdada iyo meelo uu uga dhaco sida midkaas didayoo kale inuu la xugun yahay xadiidkan marka inuu ku hoos dhigo baabu maa jaaءa fii dabiixati اlmutaradiyatina waxaas ayaa keenay ayb oo macnaha isagoo abu daawuud u fahmay dabxigu marka uu daruuro xaalatu daruuro uu joogon la makansan karin xalqiga iyo rubadda labadaba aan la makansan karin dacnigaas ama tuuriddaas waranka laga daba tuuro qiyaasan cala asayd iyadoo looga qiyaas qaadanayo ugaarka yaa in yacnii markaa ay taas xaaladdaas ku bannaan tahay khadaabina sidaasoo kaleu sheegayo wuxuu yidhi haada fii dakaati hayri اlmaqduuri calayhi shayga aan la soo qaban karin oo aan la makansan karin gowriciisa fa ama almaqduuru calayhi midka la awoodo falaa yudakiihi ilaa qaطcu اlmadaabix wax ka dhigi karo neef gowracan ma jiro ilaa meelaha laga gowraco in la jaro maahane oo dhiiggu sidaa uga baxo laa aclamu fiihi khilaafan bayna ahli اlcilmi ahlucilmiga dhexdooda khilaaf uma ogi buu yidhi arrintaas wa dacafuu hada اlxadiid xadiidkanna ahlucilmigu way daciifiyeen baabu اlmubaalagati fi اdabxi baabu bayaani xukmi اlmubaalagati ku-xeel dheeraanshada xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fi dabxi gowraca in lagu xeel dheeraado oo marka wax la gowracayo in si fiican loo gowraco la hubsado xididadaas marka yacnii dhiiggu maraan in laga jaray oo dhiiggu markaa uu bannaanka uga baxay taas marka in la hubsado ayb taasuu marka u jeedaa abu daawuud ee aan keliya jarid yaroo dhiig yaroo laga keenay keliya inaan la fiirinaynine gowraca saxdaa inuu yahay xididka xididadaa marka in la gooyo oo dhiiggu saa uu ku baxo qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa hanaad bnu sariij wاlxasan bnu ciisa mowla bni اlmubaarak can ibni اlmubaarak can macmarin can camri bni cabdillaahi can cikrima ayb can ibni cabbaasin zaada bnu ciisa waabi hurayrata qaala waxay dhaheen nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam rasuulku waxa uu reebay can shariidati الshayطaan shayطaanka xagashadiisa ayuu reebay shaydaanka shariidati shaydaan isagaa fasiraya marka shariidati shaydaan isagaa fasiraya marka la reebay zaada bnu ciisa wuxuu ku daray fii xadiidihi wa hiya alatii waa midda tudbaxu la gowraco fayuqdacu la goynayo aljildu maqaarka bis maqaarka keliyaa la jaray xididkii lama goynayo walaa tufraa la jari maayo alawdaaju halbowlayaalka ma la jarayo uma tutraku waa laga tegaya xataa tamuuta intay dhaawacaas uga dhimato taasaa marka shariidatu shaydaan saas neefka marka sidii wax la xagtay camal unbuu iska ahaanaya iyadoon xididadii la gaarsiinin baa maqaarkii iyo hilibkii inta udhexaysaa la jarayaa xididadii si fiican looma jaraayo dhiig baa ka qubanaayo waa layska fiirsanaa marka adba meel baa laga jarayaa saas oo kale ilaa uu ka dhinto markuu dhintaa marka la cunaa taa marka taas ayaa marka uu diidayaa xadiidka marka haddii taa la diiday marka xukunka ka soo baxaya waa maxayna almubaalagatu fi dabxi baa la rabaa gowraca in lagu xeel dheeraada marka abu daawud marka baabka uu baabaystay macnuhu waxaa weeyaan kuma filna inaan xididada la gaarine waa in xididada la gaaro mubaalagada marka saas weeyaan madaxa in la gooyaa qasab ma aha ayb madaxa dhan in la jaro shardi ma aha laakiin xididada marka labadaas xidid haddii la gooyo oo laga jaro oo markaa dhiiggu uu saa uga qubto intaas baa ku filan ayb hadhow markuu neefku si fiican u dhinto madaxa ha layska jarto nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu reebay can shariidati shaydaani shaydaanka xagashadiisa ayuu reebay yanii neefkii in sidii wax la xagtay oo kale laga dhigo zaada bnu ciisa fii xadiidihi wahiya alatii waa midda tudbaxu la gowracayo fayuqdacu ljildu maqaarka la goynayo walaa tufra alawdaaju xididadii aan dhiigga laga sii daynaynin uma tutraku laga tegaayo xataa tamuuta intay ka dhimato taana marka waxaa weyaan haddii la reebay cagsigeedaa la amray oo ah almubaalagatu fi dabxi baabu maa jaءa fii dakaati اljaniin uurjiifka gowriciisa wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay xoolihii marka waxaa weyan iyadoo calooshu ay wax ugu jiraan oo ay riman yihiin ayaa maalan la qashay calooshii baa waxaa loogu tegey marka uurjiif ayaa loogu tegey uurjiifkaa marka yacnii muxuu noqonayaa xaalkiisa ayb qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xadثna القعنبي qال xadثna بن المبارك xا وxadثna مسدد qال xadثna هuشhaيم عن مجاaلد عن أbي الوداك عن أbي سacيiد qاaل سألت رasuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم نبgan سؤaaلay عن الجنيiن uurku jirka yعnي urjiifka faqاala waxa uu yidhi kuluuhu cuna in شhiئتm haddaad doontaan iska cuna وqاala مسدد مسدد waxa uu yidhi isaga xadiikiisa qaala waxa uu yidhi abuu saciid qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow nanxaru naaqata hal ayaan gowracaynaa hasha wanadbaxu lbaqarata lo''dii baan qalaynaa aw shaata ama ridii fii baniha aljaniina fii batnihaa caloosheeda aljaniinu uu yahay urjiif anulqiihi martuuraynaa am na'kuluhu mise waan cunnaa neef baan qalaynaa waxaan ku arkaynaa marka urjiif neef yaroo markaa ku jiro ma tuuraynaa mise waan cunnaa faqaala waxauu yidhi kuluuhu cuna in shi'tum haddii aad doontaan fa inna dakaatahu isaga gowraciisa dakaatu ummihi hooyadii gowraceedii waaye waa haddoo isagoo meyda la helo waay isagoo nool haddii la helo laakiin waa in la qalaa dabcan ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa macnihii uu u baabaystayoo xukmu dakaati اljaniin waxaa wey uu la xugun yahay dakaatu ummihi hooyadii mar haddii la gowracay isaga marka tabac waayan ayb waa farac camal ayb alimaamu tirmidina sidaasoo kale uu yidhi oo asxaabta rasuulka iyo kayrkoodba waxay ku tageen uu yidhi sidaan xadiidka uu sheegayo wa huwa qowlu sufyaan aلthawriy wabni اlmubaarak wالshaaficiyi وaأxmada waإsxaaq ayb khaaabi waxa uu yidhi akaru اlculamaa sidaanay ku tageen ilaa yacni bacdi alculamaa mooyaane abu xaniifa oo kale oo isagu diiday ayb oo xalaal ma ahan yidhi ayb xadiidka marka baabka iyo xadiidku saasay isu leeyihin qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni faris wa huwa اduhliyu qaala xadaanii isxaaq bnu ibraahim qaala xadaanaa cataabu bnu bashiir qaala xadaanaa cubaydاllahi bn abi ziyaadin اlqadaaxu اlmakiyu can abi الzubayr can jaabir bn cabdillaahi can rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaal dakaatu اljaniini dakaatu ummih ayb isagana marka sidaan buu yidhi xadiidkanna waa saxiix cubaydullaahi bn abi ziyaad alqadaax dacfi baa isaga ku jiro tadliiska abu zubayrna yanii macruuf waxuu ku yahay tadliis dabcan laakiin xadiidku riwaayaad kale iyo ayuu ku soo arooray oo saxiix uu ku yahay iyo iyadoo saxaabo badan ay warinaysa kii ka horreeyaana shaahid u noqon karaba qaala waxadaana alqacnabiyu baabu maa jaءa fii akli اlaxmi laa yudraa adukira asmu اllahi calayhi am laa baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay xugunkii jaa'a ku yimid fii akli اlaxmi hilibkii cunistiisii laa yudraa aan la ogayn adukira asmullaahi calayhi ilaahay magaciisa miyaa lagu sheegay am laa mise maya yacnii neefkan ma bismillaahi ma la yidhi mase lama dhihin baa lagu shakisan yahay ayb aan la ogayn hilibkaa cunistiisu waa sidee qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata alminqariyu tabudakiyu qaala xadaanaa xamaadun huwa bnu salma xaa waxadaana alqacnabiyu qaala xadaanaa muxuu yidhi marka xaa waxadaana alqacnabiyu qaala xadaana can maalik xadaana alqacnabiyu can maalik ayb nusakha qaar abu daawuudka waxay dhigayaan xaa waxadaana alqacnabiyu qaala xadaanaa abi haddana wuxuu dhigay xaa waxadaana alqacnabiyu can maalikin ayb marka nusadaa marka nusakha abu daawuudka qaarkood can abiihi bay la imaanayaan ayb hal nusquu ka sheegay inta kale can abiihi ma laha xadaana alqacnabiyu can maalik taasaana jaadada saas xaa waxadaanaa yuusuf bnu muusa qaala xadaanaa sulaymaan bnu xayaan wamuxaadirun almacnaa ay almacnaa waaxidu walalfaadu mutaqaariba ow mukhtalifa can hishaam bni curwa can abiihi can caaisha walam yadkuraa ma aynan sheegin can xamaadin wamaalikin can caaisha ayb annahum qaaluu yaa rasuula allah ina qowman dad xadiiuu cahdin biljaahiliyati ina qowman dad xadiiuu cahdin waqtigoodu uu dhow yahay kuwo waqtigoodu dhow yahay uu yahay biljaahiliyati uu ku dhow yahay waqtigooda oo goordhow jaahiliyadii ka soo baxay ya'tuuna waxay la imaanayaan biluxmaanin hilib laa nadri aanan ogayn adakaru isma allaahi calayha ilaahay magaciisa inay ku xuseen am lam yadkuruu ama inaynan bisinka u qabanin oynan sheegin afa na'kulu minhaa miyaan yacnii waxma ka cunnaa hilibkaa faqaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu waxau yidhi sammuu idinka bismillaahi dhaha wa kuluu cuna idinka bismillahi intaad dhahdaan cuna xadiidkan marka culummada shaaficiyada iyo in badanoo jamaahiirta waxay u deliishadeen tasmiyada qofka muslimkaa bisinka dhihidiisa marka la gowracayaa waajib inaynan ahayn ee sunno ay tahay maxaa yeelay hilibku asal wuxuu ku yahay xurmo al aslu fi luxuumi alxurma asalka yacnii hilbuhu xurmay asal ku yihiin wax lagu bannaystaa laabudda in la helo waa u jiro hilibku maaha sida yacni mucaamalaadka caadiga camal ma aha alaslu fi اlluxuumi wاlabdaaci alxurmatu qawaacidda fiqiga saasay dhahayaan furuujta naagaha iyo hilbaha iyo asalku xurmaa asal u ah ayb waxaa lagu bannaystaa marka waxaa weeyaan waa wax sixadooda laogya la ogyahay xadiidkan marka shaki baa meeshaan muuqdo soo galay waxa laga shakiyeyna waa bisinkii haddii bisinku marka shardi uu yahay shardigu marka haddii laga shakiyo ma ma yacni wixii xalaal maku noqonayaan bisin aad adiga dhahday shaygan gowraciisiina lagu soo xiray haddana la gowracay haddii markaa shakigaa isaga ah yacni wuxuu keenayaa marka shakigu yaqiintii xurmada ahayd ee asalka ahayd shaki ma looga hor keeni karo ma looga bixi karo bina'an calaa daalika bisinku inuunan waajib ahaynaan laga fahmay marka ayb saasay marka halkaasay marka shaaficiyadu ay ka qaateen khadaabina aaduu u sheegaa macaalimu sunanka kitaabkan sharxiisa ayb maxaa yeelay yacni wajhu dalaaladooda iyagu waxay tahay hilibkaani haddii la yidhaha bisin la'aantii haddii bismillaahi iyadoon la dhihin bismillaahi in la dhahaa waa shardi haddaan la dhihinna waa xaaraan asalkii horena hilib la og yahay in laga istaago ilaa in la og yahay maahane yacnii ilaa in yaqiin lagu og yahay maahane waxaan in la gowracay oo dabxu sharciga uu ku dhacay maahane taana la og yahay waxay keenaysaa marka in laga inaan marka shardigii marka haddii shaki ou galo asalkii baa la taagnaana marka waa layska joojin lahaa ee marka bisinkii baan shardi ahayn marka saa darteed baa marka yaa loo bannaystay in la cuno maadaama qofkan muslim oo ahaa culammada shaaficiyadana marka waxay leeyihiin qofka muslimkaa bisinku ama ha ku dhawaaqo kas ha uga taga ama hilmaan ha uga taga eh bisinkiisu qalbiguu ku jira waaba muslimba waana sida ibnu cabbaas laga wariyey riwaayada ibnu cabbaas laga wariyeyna sidaas weeyaan marka qoladaaba xadiidkan deliishato haddii waa shardi aad leedihiinna de shardi laga tegey asalkiina yacnii xurmo ay ahayd maxaa lagu bannaystay waayihi marka ayb aa xujo marka si xoog badan marka qawaacidda fiqiga loo noqdo ayb qofka marka muslimkaa dabxi umbaa laga rabaa haddii dabxi uu sameeyo khalaas bas qaryada marka masaladan masale la xiriirtaa jirto qaryada ama magaaladu hadday magaalo muslimiin dadka degani ay yihiinoo loo qirsan yahay dabaa'ixda suuqooda taallo xalaal waa ayb annagooda masaladan ka hadlayna waa bisin iyo wax ku tacallo ayb amaa marka yacnii shaki uu imaan karo ee asalka la aadi karo waa haddii maalan yacnii qaryo ay yar oo ay mushrikiin iyo muslimiin wada degan yihiin hilibkii wax qalana aan la ogayn alaslu fi luxuumi alxurma ayaa laleeo laga tegaa marka ma la cunaayo ma dhehaysid amau muslimka qalay mas'aladaasna waxay ku suureeyaan culammada uu yacnii qawaacida fiqiga ka hadasho qarya maxsuura qaryooyinka maxsuurka oo koob koobmi karo amaa magaalooyinka waaweyn oo muslimiintu haalib ku yihiin suuqyaduna asal ay yacnii dadkaas muslimiinta ay joogaan hal koo ama labadoo ama toban koo gaalaana ay deggan tahay bersentage aad u yaroo gaalaana ay deggan yihiin taas iyadu waxaa weeyaan qaacidadan waxaa la qallibaa dhinacaas marka badan ayb qaryada marka maxsuurka ay ku suureeyaan imaamu nawowi iyo iyo calaa'i iyo a'immada amaa magaalooda magaalooyinka waaweyn sida hadda magaaladan oo kale iyo ma lagu suuray karo waxaas oo kale dadaa marka hilbaha uga tago waa ka shakinnay bina'an calaa daalika marka ma inay saxan yihiin in kalean ka shakinnay waxaan hilibkuna asal wuxuu ku ahaa xurmay ku leeyihiin marka qaryada yacni magaalada weyn ee dadka degani muslimiintu ay u badan tahay ama dhammaanba muslimiin ay yihiin maa iyado taas maya saasaana imaamu nawowi uu u sheegaa xadiidka marka wuxuu tusayaa qof muslima oo marka bisinkii ma sheegay mase ma sheegin aan la ogayn hilibka uu gowraco in la cuni karo adigana lagu sunnaynaya sida caadiga aba oo aadaabta dacaamkaba ay ka mid tahay inaad bismi illah ku bilowdo samuu wakuluu cuna buu yidhi marka marka xadiidka tarjamada iyo isaga waa iswaafaqsan yihin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lcatiirati catiiradiibu u baab yahay alcatiirana waa la yidhaha alrajabiyatuna waa la yidhaahdaa waa neef ay gowrici jireen jaahiliyadii bishii rajab la gowrici jiray islaamka sadrulislaamna yacnii la ogolaa la ogolaa markii dambena la nasakhay ayb oo hadda ay mansuuqo tahay ayb catiiradaas uga hadlayaa marka iyo faraca waxaa la yidhaha alfarac faracana waxaa weeyaan laba siba marka waa u waa u suureeyaan qofka neefkiisa marka ugu horrayso oo u dhalo yani caloosha ugu horraysaa markuu dhigo xoolaha marka uu dhalo ama ari ha ahaada ama geel ha ahaada ama loo ha ahaadaane kan ugu horreeyo in la gowraco ayb marka jaahiliyadu iyagu waxay samayn jireen aalihadoodii u gowrici jireen wa yusammuunaha alfarac suuro kalena waa leeyahay faraca oo ah neefku markuu boqol gaadho boqol marka la xidho midka boqol iyo koow noqonaayo markuu hal ku soo siyaado xeradu hal neef hadduu ku soo siyaado iyay gowrici jireen wa yusammuunahu alfarac alcatiiratu waalfaracu ayuu halkan marka uga hadlaa catiiraduna baabaystay keliya abu daawuud qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa xaaw xadaanaa nasru bnu caliyin wahuwa aljahdamiyu can bishri bni اlmufadal almacnaa qaala xadaanaa khaalidun اlxadaa can abi qilaaba can abi اlmaliix qaala qaala nubayshatu naadaa rajulun nin baa dhawaaqay rasuulallaahi buu u dhawaaqay sala allahu calayh waali wasalam oo waxa uu yidhi innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn nactiru inaan xoolo qali jirnay rajabka catiiratan catiiro inaan qali jirnay bisha rajab yani fi ljaahiliyati wakhtigii jaahiliyada fii rajabin rajab dhexdiisa famaa ta'murunaa hadda maxaadna faraysaa oon islaam nahay qaala waxa uu yidhi idbaxuu gowraca lilaahi ilaahay u gowraca fii ayi shahrin kaana bil kastoy ahaato rajab waxbaha qabsanine bil allaale bishay ahaataba ilaahay dartii u qala ayb waagii hore dawaaqiiddooday u qali jireen wabaru llaaha caza wajalla ilaahayna u baarifala wa acimuu quudiyana dadka siiyana qaala waxauu yidhi innaa kunnaa waxaanu ahay nufricu inaan yacnii kurka ka goynayno faracan neef fi ljaahiliyati xilligii jaahiliyada nufricu faracan marka waxuu u jeedaa labadaas suuro xoolaha yacni neefka ugu horreeyay dhalaan waa gowrici jirnay oo xilligii jaahiliyada waxaan u gowrici jirnay aalihadii baa loo gowrici jiray hadda ma qalnaa waay marka neefka ugu horreeyo innagoo marka taba yacnii ixsaankaas ka raadinayna in xooluhuna noogu barakoodaan ama alfarac waxaa weeyaan neefka xeradu markay boqol neef ku jirto kan boqol iyo koowaad yaan qali jirnay waagii hore aalihadooday u qali jireen hadda wuxuu ka wadaa hadda saan yeelnaa hadda marka ayb famaa ta'murunaa maxaadna faraysaa qaala waxa uu yidhi fii kulli saa'imatin tu kastoo foofto faracun yaa farac ayb faraca oo taqduuhu ay dhalayso maashiyatuka xoolahaagu ay dhalayaan xataa ida staxmala markuu xoogoobo oo yacnii rarka uu u xoogoobo qaala nasru nasri waxauu yidhi xataa ida staxmala markuu u xoogoobo lilxajiiji yacnii kuwa xajka aadaya yacnii neef xaj lagu aadi karo haddii uu u xoogoobo uu gaaray ayb nusakha qaarna waxaa laga yaabaa inay dhigayaan xataa ida stajmala ay idaa saara jamalan waa marka hadduu rati noqo rati ayb qaala nasrun istaxmala lilxajiiji dabaxtahu waad gowracaysaa fatasadaqta bilaxmihi hilibkiisa ayaad qalaysaa qaala khaalidun axsabuhu waxaan malaynayaa qaala inuu yidhi cala bni sabiil musaafirkii baad ku sadaqaysanaysaa faina dalika khayrun kaagaasi waa khayr yanii wuxuu leeyahay faracan ninkii markuu weydiiyey nebigu wuxuu ku yidhi fii kulli saa'imatin faracun taqduuhu saa'imo kastaa tu kastoo fooftaa farac baa dhexdeeda ah taqduuhu maashiyatuka oo ay dhalaysa yacni xoolahaagu ay dhalayaan xataa idastaxmala markuu xoogoobo oo rar uu xoog u yeesho qaala nasrun istaxmala markuu xoogoobo rarka awood uu u yeesho lilxajiiji dadka xajinayo ou awood ugu yeesho yacnii uu noqdo neef xajkii lagu la raran karo xajka lagu tegi karo dabaxtahu waad gowracaysaa fatasadaqta bilaxmihi baad sadaqaysanaysaa qaala khaalidun axsabuhu qaala cala bni sabiil baa ku sadaqaysanaysaa faina dalika khayrun qaala khaalidun khaalid waxau yidhi qultu liabii qilaabata waxaan ku idhi kami saa'imatu saa'imada nebigu uu leeyahay farac baa ku dhex jiro mid laga sadaqaystaa ku jiro waa imisa saa'imadu qaala waxa uu yidhi miatun boqol marka tafsiirkii kale uu xoojinayaa markuu boqol gaaro oo markaa neefka uu la yimaado dhalo waad dhaafaysaa waa weynaanayaa markuu rarka awood u yeesho ibnu sabiilkaad ama ku sadaqaysanaysaa ama waad qalaysaa ayb ayb xadiidka marka wuxuu tusayaa marka catiirada iyo dabiixada baa nebiga catiiraduna inaanu rajab iyadoon lagu gaar yeelin in la bilaha oo dhan ilaahay dartii wax loo qali karo middan kale faracana waxa uu leeyahay haddii qofka uu marka sadaqo ula baxo dadka muxtaajiinta uu siiyo de wax islaamka ku fiican waay ayb anaa unbaa marka u sheegay ayb alimaamu alkhaaabi waxa uu yidhi alcatiiratu annasiikatu alatii tuctaru ay tudbaxu catiira yacni addabiixa laga wadaa addabiixatu rajabiyana waa leeyahay ayb faracuna awalu maa talidu naaqa waxa ugu horraysay hasha dhasho waa la yidhi asnaamtay u gowrici jireen wa qiila marka boqol uu gaaro u dhaafo neefka ugu horreeyo boqolka kadib sidaana waa lagu sheegay qaala xadaanaa axmed bnu cabdah qال أخبرنا سفyان عن الزهري عن, عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه لي وسلم qال نبgu وxuu yidhi لاa فرع ولاa catiiرaةa فرع iyo catiira midna ma jiraan mnuu waxaa weyaan kii jaahiliyadu samay jireen oo dawaaqiidooda ay u qali jireen ma jiraan qال xدثنا الحسن بن علي qال xدثنا عبدالرزاq qال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد qال الفرع أول النتاaج xoolaha la dhashanayo kan ugu horeeyo kaana yuntaju lahum waa dhashan jireen fayadbaxuunahu markaasay gowracayeen markay dhashadaan neefka ugu horeeyo neefku yacnii kan uu ku curto waa waa sii waa aalihadooday u gowrici jireen qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun can cabdillaahi bni cuثmaan bni khusaym can yuusufa bni maahak can xafsata binti cabdiraxmaan can caaishata qaalat amaranaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga waxauna amray min kulli hamsiina shaatan konton riyoodoo kasto shaatan bowna amray ayb inaan markaa bixinno qaala abuu daawuud qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen alfaracu awalu maa tuntaju libil waxa ugu horreeyo geela laga dhashado kaanuu yadbaxuunahu liawaaqiitihim bay u gowrici jireen uma yakuluhu wuu cuni jiray markaa yanii aaabix yakuluhu waxuu ka wadaa yakuluhu اdaabixu midka wax qalayaa cuni jiray markaa xoolaha asnaamtay u gowracayaan iyagaa cuni jireen marka wayulqaa jilduhu maqaarkiisana cala shajari baa la saari jiray geed geedaha wاlcatiiratu iyaduna fi اlcashri اlwali min rajab tobanka maalmood ee ugu horraysay rajab yay ahaataa ayb oo la gowracaa macnaha ayb xadiidkii horena marka waxaa weeyaan waa xadiid saxiixa ayb oo riwaayada bayhaqi waxay leedahay amara rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam bilfaracati min kulli hamsiina waaxida konton kastaa nebiga in mid laga sadaqeeyo ayuu bixiyey marka waa sadaqo tadawuc iska ah hadda middan zake ma ah sakada iyada soo konton nisaab uma ahno afartan ba hadday gaarto iyada waa layska rabaa baabun fi lcaqiiqati caqiiqadiibu u baab yahay xukunkeeda abu daawuud marka caqiiqada kitaab gaara kama dhigin wuxuu dhex geliyay adaaxida ayb caqiiqadana marka min alcaqi baa laga keenay wahuwa alqacu ayb وqiila غayru dalikana waa la yidhi nasiika waa la yidhaha caqiiqa waa la yidhaahdaa ayb magacyadaas waa leedahay caqiiqadana waxaa soo arooray yani inaan lagu magacaabin ahar oo yani laa uxibu uu yidhi yani alcaaqa ayb marka nasiikada iyo inay ka roon tahay marka xukunkeeduna yani waxaa weeyaan inay sunno tahay ayb sida ay jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan xadiidka wuxuu leeyahay man wulida lahu waladun faaxabba an yansaka can waladihi falyafcal qofkii ilmo loo dhalo ee jeclaysto inuu ilmihiisa ka waqlalo ha yeelo shaygu hadduu waajib yahayna iraadada qofka laguma bixiraba ibnu cabdilbar saasuu yidhi oo wuxuu yidhi fii hada alxadiidi daliilun calaa ana alcaqiiqata laysat biwaajibatin lianna alwaajiba laa yuqaalu fiihi man axabba falyafcalhu waajibku lama dhaho wahada mowdicun ikhtalafa alculamaa'u fiihi fadahaba ahlu الظaahiri ilaa ana alcaqiiqata waajibatun ahluظaahirka waxay ku tageen caqiiqadu inay waajib tahay fardan ay tahay ayb wakaana buraydatu alaslamiy yuujibuhaa saxaabada marka burayda ayaa waajibin jiray xasanulbasrina wuxuu ku tegi jiray inay waajib tahay imaam maaligna waxa uu yidhi hiya sunnatun waajibatun yani muxuu ka wadaa maalikiyada waajib sunna mu'akadada waajibay iska dhahaan fa sunnatun waajibatun ay sunnatun mu'akadatun ayb qowlka shaaficina waa sidaas iyo imaam axmed iyo isxaaq iyo dabari oo intaas wuxuu ka sheegay sunna mu'akadaa inay markaa yani u arkaan xadiidka dhahaya marka kullu mawluudin murtahanun bicaqiiqatihi yacnii macnihiisu wuxuu tusayaa cunug kastoo la dhalo ee aan loo caqiiqaynin siduu imaam axmed yidhi shafaacadiisa ma la helayo marka shafaacada inaad heshana shay waa wujuubkuna wax kala isma le wujuubka iyo yani shafaaca helka isma lahan marka qofku waxaa wanaagsan inuu caqiiqadaas u sameeyo ilmihiisa si shafaacadooda ay u helo iyo dheeftooda adduun iyo aakhira labadaba si uu u gaaro waana nooc shukri oo alla subxaana wa tacaala qofka uu uga shukrinaayo aabbahana laga rabaa yani sunnadaa waxay gaar yani aad ugu adag tahay aabbaha ayb hadday hooyadu aabbaha usan waxba hayninoo hooyadu ay bixisana dhib ma laha ayb caqiiqadu marka iyado xukunkeedu saas way abuu xaniifa diidayba iyado waaba karaahu yii abuu xaniifa ayb karaaha ayuu sheegay marka sidaana sax ma aha abuu yuusuf iyo maxamed ibnu xasan ashaybaani ma aynan ku raacin oo asxaabtiisii ah ayb marka masale axaadiidteedu aada mashhuur u tahay haddana waa un ka qarsoontay ayb qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa sufyaan can camri bni diinaar can caطaa can xabiibata binti maysara can ummi kurzin اlkacbiya qaalat samictu rasuula اllahi sal ا slam nebigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo can ilghulaami shaataani wiilku laba neef oo ari ah yaa xaggiisa loogaga caqiiqeeyaa mukaafi'ataani isu dhigmo wa can iljaariyati gabadhana shaatun ri yaa loogaga caqiiqeeyaa oo meelaha marka ay ku kala duwan yihiin labkay dhadig ninkay naagta wiilkay gabadha dayb dhaxalka iyo markhaatida iyo meelahan ayaa ka mida gabadha hal neef wiilkuna laba ayb waxaana laga fiirinaa neefkaas intii aan udxiyada ku soo marnay shuruud yacnii iyo wixii ceeba laga ilaalinayey udxiyada unbuu la mid yahay xaggaasaad marka ee loola noqona qaala abu daawuud samictu axmeda qaala mukaafi'ataani mustawiyataani isla eg ow muqaaribataani ama isku dhowdhow qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa sufyaan can cubaydillaahi bn abi yaziid can abiihi can sibaaci bni haabitin can ummi kurzin qaalat samictu nebiy sala allahu calayh ali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay aqiru طayra shimbirka u daaya ku suga calaa makiinaatihaa ayb booskeeda calaa makiinaatihaa shimbiraha meeshooda u daaya yacnii waagii hore waxay yaqaaneen markay wax inay faalsadaan ama safar aadaan ama ay rabaan tijaaro iyo guur iyo istikhaaro iyagu ma aqoonine shimbiraha intay kiciyaan ee hadday bidixda u duulaanna waa waxay u qaadan jireen arrintaas inay dhib ku keenayso safarka waa ka baaqan jireen hadday dhankan midigta u duulaanna waa maynan sharaysan jirin taasoo marka waxuu le shimbiraha meeshooda u daayo nafci iyo dur ma hayaan aqiru طayra shimbirka ku suga oo ku xasiliya calaa makiinaatihaa boosaskeeda waa jamcu makinatin waqiila waxaa la yidhi hiya baydaة اdabi dabada ukunteedaa layb waa lagu sheegay waqiila waxaa la yidhi marka amaakinahaa alatii makanaha اllahu meeshii ilaahay makaniyey shimbiraha u daayo ha kicinina qaalat waxa ay tihi marka wasamictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahaya can اlghulaami shaataani wacan iljaariyati shaatun laa yadurukum idin dhibi maayo adukraanan kunna lab inay ahaadaan am inaahan ama dhadig inay ahaadaan idin dhibi maayaan ayb xadiidkanna marka isnaadka qaybta hore aqiru dayra wahmi baa yani ku jira oo dhanka sufyaan bnu cuyayna ka yimid intiisa kale laakiin kii hore yaaba markaa la macno ah ayb oo macnaha kii hore ayuu wataa marka aqiru dayradaasna macnaha zajru dayr iyo macnahaas aan sheegnay yaa marka ay kuu sheegeen ayb qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can cubayd illaahi bni abi yaziid can sibaaci bni haabit can ummi kurzin qaalat qaala rasuulu llahi sal l slam can ilghulaami shaataani milaani isu dhigmo wa can iljaariyati shaatun qaala abu daawuud hada huwa alxadiiu xadiidku kan waaye wa xadiidu sufyaan wahamun xadiidkii ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna wahmi baa ku jiray ayb waa kii haddaan soo maraynay waa sufyaankiisa ayb yani xadiid xamaada marka uu rajaxaya abu daawuud xadiidu sufyaanna wahmi buu ku sheegay qaala xadaanaa xafs bnu cumar annamariyu qaala xadaanaa hamaamun qaala xadaanaa qataadatu can ilxasan can samura can rasuuli اllaahi salى اllahu عalيyه ali waslm qaal kullu hulaamin hulaam kasto cunug kasto rahiinatun weeyaan mid nafsadiisu ay xabisan tahay bicaqiiqatihi bay ku xabisan tahay caqiiqadiisay ku xabisan tahay waqlashiisa imaam axmed baa marka fasiray wuxuu ku fasiray sida ay ugu xabisan tahay waxa ay tahay wax dheefkiisa aakhiro waa kaa xabisan yahay haddii aadan u waqlalin wax dheefkiisa aakhiro ma helaysa aakhirana ilmaha waa la ogyahay waxba dheef bay leeyihiin waa shafeecayaan hadday ayagu fiicnaayeen jannada marka la galo darajaadka waxaa laysugu geynayaa aabbaa waalidka iyo iyo ilmaha hadba kii darajo sarreeya waxaasoo dhan ma helaya haddaan cunuga loo caqiiqaynin tudbaxu canhu waa laga gowracaa xaggiisa yowma asaabici maalinta toddobaad xadiidkan marka wuxuu noo sheegay waqlashu maalinta toddobaadaa sunnaa in laga gowraco maalinta ay toddoba tahay oo cunugu uu toddoba maalmood jiro yaa laga gowraca ayb haddii uu dhaafana bacd alaahaar baa waxaa leeda maalinta fari tobnaad maalinta koob iyo labaatanaad laakiin dacfi baa ku jiro wakhtigou doonuu ka gowraci karaa hadday toddobadu dhaafta marka macnaheedu maahan inuunan kaba uusan gowrici karin ma aha macnuhu toddobada hadday dhaafto weli waa wadi karaa oo waa sii dhammayst waa sii wadan karaa ayb imaam maalig baa meeshan wuxuu yidhaahdaa cunugu haddii uunan maalinta toddobaad gaarin oo intuunan maalinta toddobaad gaarin ou dhinto caqiiqo ma laha oo caqiiqadu iyadu waxayba bilaabantaa waqtigeedu yowmu saabic haddaan saabicii la gaarin wax caqiiqaha ma laha imaam maalig baa sidaa yidhi ibn cabdilbar sida uu tilmaamay wayuxlaqu waa loo xiirayaa rasuhu madaxiisa wayuxlaqu waa la xiirayaa ra'suhu madaxiisa madaxana waa loo xiiraa maalintaa toddobaad wasakdaas iyo baa laga zuuliyaa wayudammaa ama wayudmaa waana laga dhiigeeyaa dhiig baa lagu dharoobaa wayudmaa marka wuxuu ka wada ama wayudammaa isagaa sifada sheegi doonee neefkii la qalay dhiiggiisiibaa inta yacnii dhogor yar ama tin yar oo neefka ah ayaa inta dhiiggii loo daayo oo lagu sayro iyadoo marka dhiigaysa ayaa madaxa marka sidaas loogu mariyaa marka sidii khad camal saas qataadda sida u yidhi dhiiggii ayaa dhogortii neefka yaa marka inta la geliyo dhiiggii ama loo marka neefka la qalo dhiiggu waa burqanaya dhiiggaas inta loo dhiga ayaa madaxa marka laga mariyaa markaas kadibna madaxaa laga xeeraa ayb laakiin ziyaadadan wayudmaa wayudammaa labadaba saasba u dabdiyeene waa ziyaado daciif abu daawuud lafsirkiisa wau tilmaami doonaa ibnu cabdilbarna wuxuu yidhi walaa aclamu axada min ahli اlcilmi qaala yudmaa ra'su sabiyi ila alxasan waqataada masaladan xasan iyo qataado cidaan ahayn oo ku tagtay oo in dhiig loo dhiigga loo mariyo cunuga madaxa laga mariyaa waxaan labadooda ayna ku tegay ma ogi buu yidhi fa innahumaa qaalaa waxay dhaheen yuطlaa ra'su sabiyi bidami اlcaqiiqa wa ankara dalika saa'iru ahli اlcilmi ahlucilmiga badankoodna marka way inkireen arrintaas ahlucilmiga marka waa inkireen marka sidaas aana xoog badan oo ziyaadadan wayudamaana waa daciif oo riwaayada marka meeshan wayudamaa waxay ku timid wayusamaa wayusamaa bay ahayd marka wayudamaa waa waxaa ziyaado marka wahn dacfi oo ku jira wax dhiigoo loo marinaayona ma leh bal riwaayaadku waxay sheegeen wayuzaalu canhu aladaa ama wayumaadu canhu aladaa waxaa laga zuuliyaa wasaqda marka wasaqdii baa laga zuuliyaa baaba lays amray haddana wasaq ha la mariyo oo cagsi bay isku yihiin hala mariya iyo halaga zuuliyey marka ma jirta iyado taanfa kaana qataadatu qataada wuxuu ahaa idaa su'ila haddii la su'aalo can iddami dhiigga kayfa yusnacu bihi see la yeelayaa qaala wuxuu dhahaya idaa dabaxta alcaqiiqata caqiiqada haddaad gowracdo akhadta minhaa waxaad ka qaadanaysaa suufatan dhogoryar wastaqbalta bihaa waxaad ula jeesanaysaad qaabilsiinaysaa awdaajahaa halbowlayaalkeeda dhiigga ka baxayaad qaabilsiinaysaa uma tuudacu waxaad saaraysaa marka calىa yaafuuqi الsabiyi sabiga nushnushlaydiisa ayb yaafuuqadu marka waxaa weye meeshaas cunugu marka uu ka yani aadka u jilicsan ayaad saaraysaa korkeeda xataa yasiila intuu ku hooro dhiigu calaa ra'sihi madaxiisa uu ku hooro mila اlkhayطi dun oo kale uma yuqsalu ra'suhu waa la dhaqayaa bacdu markaa kadib wayuxlaqu waa la xeerayaa muxuu faa'iido leeyahay marka xadiidkiina waa culimmadii akarkoodii waa ziyaadadan daciif bay ku tahay leeyihiin waa saa'iru ahlilcilmi siday qabaan meeshaa wayusamaa waa ka tirin marka riwaayo ahaan wayudamaa waa u jirtaa sidaan hadda mahan kitaabka yani khalad ku yaal ma aha marka iyadoo ay jirto haddana abu daawuud wuu tilmaamayaa waxay yidhaahdeen alwahmu min hammaam hammaam keligii ayaa waxaan sheegay oo wahmiye wayudamaa meesha wayusamaa bay ahayd wayudamaa buu yidhi hammaam riwaayadiisa isaga qaladka marka xaggiisu ka yimi xaafidku laakiin wuxuu leeay arrintaas yacnii hammaam ayaa wuxuu qalday wayudamaa wayusamaa bay ahayd wayudamaa buu yidhi yacnii meeshaan ma ku toosno sababtoo ah fa kaana qataadatu idaa su'ila can idami ninkaan sidanba ugu dabdiyey meeshaan wayusamaa aynan ahayn oo dhiig wayudamaa ay tahay yacnii warka dambaa tusaya nacam inuu aad u soo dabdiyey erey ka fakaday inaynan ahayn marka ziyaadada dhan wax dhan baa daciif ah qataado laakiin waa qabay masaladaas isagu waa qabay laakiin yacnii wayudamaadu uma badna ruwaadda qaala abu daawuud wahaadaa wahamun min hammaam waa qalad marka hammaam xaggiisa ka yimid wayudamaadaas qaala abu daawuud khulifa hammaamun fii hada alkalaam hammaam waa lagu khilaafay hadalkan huwa wahmu min hamaam wainamaa qaaluu yusamaa bay dhaheen faqaala hamaamun yudamaa qaala abu daawuud walaysa yu'hadu bihada la qaadan maayo kan ayuu yidhi qaala xadaana bnu اlmuhanى qaala xadaana bnu abi cadiy can saciidin marka tasmiyadana maalinta toddobaad ayb maalinka u dhashana haddii loo magac loo bixiyo dhib male aahaartaa ku soo aroortay ayb magacyada ilmaha loo bixinaayona in la fiiriyo waayo magacyo aad u yani tashaa'um badan oo ku jiro foolxumo badan ku jirtana in laga ilaaliyo magacyada taskiyada ay ku jirta zaa'idkaana laga ilaaliyo yacnii afdalulasmaana waxaa weeyaan cabdullaahi cabdiraxmaan magacyadaas kuwaas marka iyo wixii kale asmaa wanaagsana in loola baxo ayb oo laga ilaaliyo asmaada nebigu waa bedeli jiray hadday xun tahay aad u xun tahay iyo haddii ay taskiye badan ay ku jirto zaynab waxaa la dhihi jiray barra markaasuu nebiga wuxuu yidhi ilaahay baa yaqaan qofkii baari eh zaynab baa yaa tahay lagu yidhaahdaa taskiya ku jirta ayb magacyo saasoo kale waa beddelay magacyo marka qallafsanaan badan ku jirtana waa beddelay sida magac yani saciid ibnu almusayab awowgiis almusayab aabbihi almusayab ibnu xasm ayaa la dhihi jiray awowgiis buu marka wuxuu yidhi bal anta sahlun sahl ayaa lagu yidhaahdaa buu yidhi marka dhaaf magacan markaasaa wuxuu yidhi magacan baa annagana loo bixiyey isagoo marka yani adkaanta carabta iyagu raganimaay ay u haysteen waa marka in sahal la yidhaahdo waa diiday marka mukhaalafada nebigu uu ku khilaafaa saciid bnu اlmusayab wuxuu dhihi jiray maa zaalat اlxusuunatu fii beytina qoyskeennu qallafsanaan iyo adadkaan kama dhammaanin marka magacyada sidaasoo kaleana nebigu waa bedeli jiray magacyada marka daabityo fiican waxaa u samaynaya bakar abu zayd tasmiyat اlmawluud kitaab la yidhaha daabit fiicanuu u samaynaya kuwa kuwa yani la diidayo mar waxaa weeyaan kuwa la diidaya tashabuh inuu ku jiro gaalaad mar taskiye badanoo ku jirto mar yacnii yacnii saadaal xun inay tus magacu macno xun uu ku jiro adu waxyaabahaas oo kaloo sheegayayb qaala xadaana bnu اlmusanى qaala xadaana bnu abi cadiy can saciidi can qataada can اlxasan can samurata bni jundub xadiiu اlcaqiiqa kan waa aad maqasho marka oo riwaayat اlxasan can samura waa la aqbalayaa la yidhaha kan waa ana rasuula اllahi sal ly slam qaal kullu gulaamin rahiinat bicaqiiqatihi tudbaxu canhu yowma saabicihi wayuxlaqu wayusamaa madaxaa laga xiray waana magac oo loo bixinay qaala abu daawuud wayusamaa asaxu kada qaala salaamu bnu abi muiic can qataada waiyaasu bnu dagfal waashcaثu can اlxasan kulli sidaasay dhahayd qaala xadaana alxasan bnu caliyin qaala xadaana cabdurazaq qaala xadaana hishaam bnu xasaan can xafsata binti siriin can الrabaab can salmaana bni caamirin الdabiy qaala qaala rasuulu اllahi sal ly slam maca algulaami caqiiqatuhu ghulaamka maciisa waxaa ah caqiiqadiisa faahriiquu canhu ka daadiya daman dhiig ka daadiya wa amiiquu canhu اlأdaa wasaqdana ka zuuliya wasaqda marka waa yixda iyo waxa ku yaalla iyo in laga zuuliya xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa in wasaqda la zuuliyaba ayb qaala xadaanaa yaxya bnu khalafin qaala xadaanaa cabdulaclى huwa cabdulaclى bn cabdilaclى الsaami qaala xadaanaa hishaamu can اlxasan anahu kaana yaquul wuxuu dhihi jiray xasanulbasri imaadaة اlأdaa wasaqda zuulinteeda xalqu الra'si madaxa xiiridiisa madaxii markaa in la xiiro qاaل xadaثna أbu mcmr cabdالlahi بn cmri huwa abu qaala xadaana cabdالرaزاq qaala xadaثna cabdالwاriث cabdالwاriث بn سacيid التنوuri qaala xadaثna أyuب عan ckrma عan iبn cabaas أna rasuul الlahi salى الlaه عalيه alي wsلم rasuulka caqa can الxasan xasan ayuu ka gowracay iyo wاlxusein iyo xusein kabshan kabshan yani neef neef kabshan kabshan ayuu ka gowracay ayb riwaayadan marka sidaa bay leedahay ayb riwaayo kalena waxay leedahay bikabshayni bikabshayni kabshayni laba labow ka gowracay leedahay marka kabshan kabshan yacnii jinsiga inuu ka wado markaas waxa uu gowracay yacni jinsiga idaha ayuu ahaa cadadkuna marka musanaha kan aha sheegayo bikabshayni kabshayni ayb oo middan marka bikabshayni kabshayni waa ku celceliya iyadana siyaabo kalena marka waa u yihaahdaan ayb ayb maxaa u yidhi middaanna kabshayni hahay qaala xadaثana alqacnabiyu qaala xadaثana daawuud bnu qays can camri bni shucayb can الnabiyi sal ana الnabiya salى اllahu عalيh ali wasalam xaa وxadaثna mxamed bn sulaymaan alأnbariyu qaala xadaثna cabdالmلك yعni bn cmri can daawuud can cmr bni شhucaybi can abiihi uraahu can jadihi qaala suئila rasuul الlahi sal اه slm can اlcaqiiqaةi baa la su'aalay faqaala laa yuxib اllah ilaahay ma jecla alcuquuqa yani caaqnimada ilaahay ma jecla yani kaأnahu magacaasuu dhibsaday maahan yani cuquuqu in caqiiqadu waa cuquuq in la leeyahay ma aha macnaheedu kaأnnahu waaba isagoo kariha اlsma magicii nacay wa qaala man wulida lahu waladu ilmo qofkii loo dhalo faaxabba jeclaysto an yansuka canhu inuu xaggiisa ka gowraco falyansuk ha gowraco can اlghulaami shaataani mukaafi'ataani yaa laga gowracaya yudbaxu can اlghulaami waxaa laga gowracayaa shaataani laba riyood mukaafi'ataani isu dhigmo can iljaariyati gabadhana shaatun wsu'ila can اlfaraci qaala wاlfaracu xaqun weeyaan wa an tatrukuuhu inaad iska daysaan xataa yakuuna bakran qaalin intuu ka noqdo ayb shuqzuban ibna makhaadin ayb inuu markaa yani shuqzuban ou noqdo nusaqa qaarna zuqzuban ayuu qora zuqzuban qofa uu qoraa ma jiraan ayb suqzubanna qaaraa qoraya kulligood yani intu shuqzuban iyo suqzuban iyo zuqzuban saddexdaas dabdiba waa sheegay xataa yakuuna intuu ka ahaado bakran intuu ka noqdo qaalin shuqzuban yani qaalin isku macno ibna makhaadin ibnu makhaad ou ka noqdo hal sana jir aw amase ibna labuunin ou ka noqdo laba jir fatucdiyahu aad siiso armalatan garoob hawaan garoob waxba haysanin aw taxmila calayhi ama aad ku qaaddo fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa aad u xambaarto ood yacnii waqaf intaad ka dhigtay jihaadka waqafto khayrun yaa ka khayr badan min an tadbaxahu inaad gowracdo fayalziqa laxmuhu hilibkiisa markaa uu dhego biwaabaarihi dhogortiisa uu ku dhego wa tukfi'a inaa'aka ood weelkaaga markaa ku gedisatid watukfia inaa'aka ha watukfi'a aad iska gembiso inaa'aka weelkaagii yanii weelkaaga say isaga gembinaysaa yani waad liso lahayd adigiina ma maal mar haddaad qashay dib kama maalanaysid haruubkii aad caanaha ku shuban lahayd baa iska gembisay watuwalliha naaqataka hashaadiina markaa aad welweliso marka wuxuu ka wadaa hashii haddii laga qalay cunugii yaraydo cunugii ay dhashay haddii laga qalo iyadoo laftirkeeda yacnii waa ku arrintaa waa ka xumaaneen taas oo way la welwalaysaa ayb taasaa marka waxaa ku khayr badan saas buu leeyahay ayb kaasaa marka yani xadiidku hadda macnaha uu tusayo ayb isnaadkiisu muxuu ku xukumay xadiidkan bay marka xanafiyadu u deliishadaan caqiiqadu abu xaniifa u deliishanaya caqiiqadu inaysan bannaanayn laa yuxibu اllaahu اlcuquuqa laakiin kaأnnahu kariha اlsma raawigaa sharxay magacaa la diidayaa maahane maahan yani camalka in la diidaya nasiika haddii lagu magacaabay dhib male magaca laftirkeeda waa soo arooray yucaqu canhu isay laftirkiisi waa la isticmaala marka khilaafu اlowla un inuu iska yahaa dhici karto ayb nasiika iyo dabiixa iyo waxyaabaha in loo bixiyo iyo jeclaystay faracan horaan u soo marnay in laga tagaana wanaagsan buu leeya neefka inta layska daayo qaalin ou noqdo oo sanad jir noqdo oo ama laba jir ou noqdo markaa la siiyo qof dhibaataysan ayb qaala xadaana axmed bnu moxamed bni haabit qaala xadaana caliy bnu اlxusein qaala xadaanii abi qaala xadaana cabdullahi bnu burayda qaala samictu abi buraydata yaquul kunaa fi ljaahiliyati waxaanu ahayn idaa wulida liaxadina hulaamun midkaan haddii cunug loo dhalo dabaxa shaatan ribou gowrici jiray waladakha ra'sahu madaxiisana wuxuu ku dharoobi jiray bidamihaa dhiiggeeda falammaa jaءa allaahu biاlislaam ilaahay markuu islaamkii la yimid kunaa nadbaxu shaatan ri ayaannu gowracaynay wanaxliqu ra'sahu madaxiisana waa xiiraynay wanaldaquhu bisacfaraan bisacfaraan ayaan ku dharoobi jirnay marka waa cagsi marka riwaayadii hore tii hore marka dhiiggii inta lagu dharoobo wasaqdii laga dhaqo kanna wuxuu leeyahay may zacfaraan waa nooc baro zacfaraanku waa udug marka zacfaraan loo mariyo udug in la mariyo intii in udug loo mariyo ayb intii dhiig la marin lahaa udug in la mariyo ayb kaasuu sheegay marka xadiidkan taanaana marka fiican oo middan marka dhiigga horaan usoo sheegnay inay daciif tahay wabiاllahi towfiiq aakhiru kitaabi اladaaxi wsal اllah wslm calaa nabiyina mxamed wala ali sl